fid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee cawayska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o eda rediyoga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda efmta v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada efmka haleber toddoba megahartis barnaamijkeeni caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira qaar ka mida qaxootiga dhadhaab oo saamayn qaxootinimadooda ku yeelatay kadib markii ay qaateen sharciga kenya iyo sicir bararka saamaynta oo ku yeeshay nolosha qaxootiga ku cusub xeryaha shakhsiga toddobaadka toddobaadkana waxaad ku maqli doontaan naafada qaxootiga iyo xaaladda ay ku nool yihiin barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya aan ku bilaaba qodobka ugu horeeya toddobaadkan barnaamijka cawayska dhadhaab in ka badan saddex boqol oo qaxootiya soomaaliyadoo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa saamayn xoogan ku yeelatay qaxootinimadoodii tan iyo intii ay qaateen ee sharciga dalka kenya ee loo yaqaana kibandhaha waxaana laga calaamadeeyey kaarkii qaxootinima taasoo tusaysa inay leeyihiin sharciga kenya oo aysan saxsanayn qaxootinimadooda uma helaan gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalka sida qaxootiga kale ee ay u helaan iyagoo sheegay in dhowr sano ka hor sharciga dalkan kenya ay qaateen ayay dib ugu celiyeen dowladda kenya kadib markii hay-adda u n hcr ee dowladda kenya ay ku wargelisay dhammaanba dadka qaxootiga ee qaatay sharciga dalka kenya inay dib u celiyaan si markaasi loogu saxo qaxootinimadoodii cabdiraxmaan maxamed daahir oo ka mida qaxootiga ku nool xeryahan dhadhaab kana mida qaxootiyada ay saamaynta qaxootinimadooda ku yeelatay kadib markii uu qaatay sharciga dalkan kenya ayaa barnaamijka caweyska ee dhadhaab ee v o a uga warramay saamaynta ay arrintan ku yeelatay waxaan ka mid ahay dadka qaxootiga ee xerada nifo ku nool khaas ahaan aniga waxaan soo galay january ayaan qaxootiga qaxootigan markaan imi kuleh de waxaa dhib fara badan baa iska jiray laakiin caqabadaha hadda anaga qaxooti ahaan noogu daran aniga iyo dadka ila midka ah waxaa ka mid ah labadii kun maraan dhahay labadii kun ayaa intiina loo yimi hay-adaha inoo imaadeen kuwa u n-ka kenyaankii ayaa waxaana yidhi dadkii kabaandhaha ku qaata sharci darrada waa inay iska celiyaan si degdeg ah oo qaxootinimadooda ay soo ceshtaan dadkii deegaanka ahaa ee ayagana sidoo kale qaxootiga galay ayagana waa inay ka baxaan qaxootiga oo kenyaan ay noqdaan marka dad badan oo waxaa jiray arrinta ayada ahayd markii aadna loo handeeday oo microfonana loo soo qaatay xerooyinka lala maray dad badan oo Soomaali ah ay qaxooti ah ay kabaandhe si xaq darro ah ku qaatay inay iska celiyeen een kabaandhihii iska celiyeen oo aniga aan kamid ahaa een si aan u helno xuquuqdii qaxootinimo ee aan lahayn ee waqtigaas markaan celinaynay anaga waxaan islahayn xaqii nibaad helaysaan qaxootinimo dhab baad helaysaan waqtigaas laga soo bilaabay ilaa iyo hadda kabaandhihiina laga qaaday ilaa iyo hadda asagoo laga xareeyay oo warqadaha taana la siiyey waqtiga ayada ahayd ayaa kabaandhihiina saaran yahay oo inaan qaxootin nahay ay macnaha UNta ay nooga cadahay oo kabaandhaha leeyihiin la leeyahay arrintaas ayadana waxaan ku weynay xuquuq fara badan oo qaxootiga uu lahaa xuquuqda badan waxaa ka mid ah ilmihii aan dhalnay ee waxbarashada qaxootiga waxaa lagu haystaa horta waxbarasho ilmihii waxbarashada hadday gaareen ama ay sanadkii eighteenkii dhaafeen waxaa looga baahday in ay xaq helaan oo waxa weye id ay helaan meeshii haddii aan tagnay idgii waxaa la yidhi ilmihiina dee waxba ma helayaan oo idinkaa kenyan ahoo kenyan baa idin qoran inaad tihiin ilmihiina wax ma heli karaan ilmihii hataa xuquuqdii ay lahaayeen oo dhalasho way waayeen ma safri karno oo wadadan ma mari karno oo meel ma aadi karno xuquuqdii kale ee qaxootiga la siin jiray waxay ahaataba ayadana ma helno oo kenyan inaan ahay ayaa noo qoran iyadoo kabaandhihii aan hore u dhiibnay marka dhibaatooyin fara badan baa iska jira oo saas oo kale ah marka aad baan waxaan oga codsanay dowlad marar badan ayaan codsanay oo xerooyinka un-ka tagnay oo dhre tagnay in xaqanagii naloo soo celiyo oo waxa weye xaqanagii aan helno kabaandhihii meeshana laga saaro dadka qaxootiga aan laga mid noqono laakiin ilaa iyo hadda arrintaasi waxba lagama qaban dadka way kala fara badan yihin aad bay u tira badan yihin saddexda xaro markii laisku daro dad baa kabaandho dhiibay seventenki dad baa dhiibay nineteenk hadda ugu dambeeyey dad baa dhiibay dadka warqada cadeen bay wada haystaan saas ay tahay mar dhexdaasa ay nineteenkii ayaa waxaa la yidhi dadka kenyaanka iyo dadka qaxootigaba labadaba faraha laga bixinayaa kuwii kenyaanka ahaa xaqooday helayaan kuwii qaxootigana xaqooday helayaan nasiib wanaag dadkii horta kenyaanka ahaa xaqoodii way heleen farihii qaxootiga waa laga saaray kabaandhihiina wuu usoo baxay laakiin innaga nasiib darraa nagu dhacday iyadoo farihiina laga qaaday oo vetin aan marnay macnaha su-aalihii wixoo dhan aan marnay ayaa ilaa iyo hadda xuquuqdanadii aan helaynin oo wax nalaga saari ayna jirin dhibkaasaa noogu weyn dadka waxaa weye resettlement dad fara badan oo resettlement maray baa jira aniga waan ka mid ahay dadka ayaga ilaa medical caafimaad gaaray dad waxaa jira falayga ayagoo duuraya la soo celiyay oo la yidhi kabaandhaad leedihiin kabaandhihiina laga qaaday marka walaalow shay fara badan ba halkaan nagu haysta ilaa iyo hadda waxaanse ka codsanaynaa arrintaas ayada ah ee wax badanna murjisay inuu arrintaas ayada wax nooga qarto oo xaq anagii qaxootimana la soo marka geliyo.
cabdiraxmaan eh, saamayn intee leeg bay arrintan idinku yeelatay walaa war saamaynta horaa baan kaaga sheegayba waxbarashada ilmihii baaba ka mid ah oo waxaa weeye dhalashadii hataa ilmihii aan u weynay waxaa weeye meel ma dhaqdhaqaaqi karno xaq qaxootiga uu lahaa ee ama haddii guryo loo qorayo masquulo loo qorayo wax loo samaynayo ma lihin xaqa ayaga waxba kuma lihin oo kenya mid baa tihiin baa laleeyahay kenyana ma nihin marka dhibkaa faraha badan baa nahaysta walaalo waxaa weeye har dhibsaasaan nahaysta Eh, dhowr jeer baad eh, unhcr aad u tagteen maxaa ka soo baxay arrintaas iyadaa wax ka soo baxay haba yaraatee ma jirta ilaa iyo hadda Een, farihii dhowr mar baa farana laga qaaday oo leeyahay faraa lain ka soo bixinaya mar walba oo dhan laga qaaday waa lain ka soo bixinaya ilaa iyo hadda wax jawaab ah oo aan ka hayna haba yaraatee ma jirto waxbarashada ilmahaad sheegtay inay saamayn kugu yeelatay maxay tahay saameyntay kugu yeelatay saamaynta inagu yeelanaysa waxaa weeye ilmihii markay ka baxeen secondarygii waxay u baahan yihiin een, inay jaamacada aadaan oo waxaa weeye oo ay qaxo- la qaabilo oo si qaxootinimo loo qaabilo cunugaagiba kenyan haddii weeye haddii la leeyahay ma jaamacad buu helayaa maya hay-adihii wax caawin lahaa kenyan baa tahay ku leeyihiin qaxootiga ma tihid marka arrintaa dhibkaa faraha badan baan haysta oo dad badan ay la qabaan Eh, horaan waxaad sheegtay in sharciga dalkankii ee kibandhaha aad qaadatay adoo qaxooti ah ee duruufo markaasi jiray awgood ay kuu geeyeen marka eh, saameynaha kale ee la taaban kara maxay tahay kuu geysatay saameyno fara badan walaalow iska jirto waxaa weye hadda meel hadda uma dhaqaaqi karno hadda haddii aad rabdo inaad baxdo ma dhaqaaqi kartid hataa travel documentiga haddaa samaysan lahayd kenyan baa lagu leeyahay lagu leeyahay oo waxaa weeye ma samaysan kartid hataa marka dhib fara badan baa jira lama soo koobi karo dadku ay la mid waxaa weye dhib aad u fara badan baa nagu haysta walaalow marka maxay tahay cabdiraxmaan oo ugu dambayntii ee codsiga aad u jeedinaysaan unhcr waaxda arrimaha qaxootiga ee dalkan kenya si qaxootinimadiinii saxda aad u heshaan walaalow dadkaas ayaga ah maadaama annagu waddankanagi uu soo burburay oon aan dowladdan kenya hoos joogno waxaan codsanaynaa in dadkanagi noocaas ahaa xaqoodii loo soo celiyo waxaan codsanaynaa maadaama dad qaxooti aan nahay ee soomaali ka yimi waxaan codsanaynaa inaan xaqanagi helno oo dadkii kenyanka siday u heleen xaqooda annagana xaqanagi aan helno oo dadkaasi aan la mid noqonaan doonaynaa walaalayaal insha allah marka waxaa weeye xaqanagi qaxootiga ayaan aad u codsanaynaa oo faraha kabaandhahana laga saara ayaan aad u codsanaynaa arrinta noogu daran arrintaas weeye si wax walba noogu fudaadaan receiptin maantageniga aan gadaal aan helno xaqii qaxootiga ay helayeen aan helno arrintaas ayadaan ayaad aad u codsanaynaa aad uga codsanaynaa madaxda samsam nuur cumar ayaa dhankeeda v o u sheegtay in arrintan saamayn xoogan ku yeelatay qaxootinimadooda islamarkaana aysan helin adeegyada ay helaan dadka qaxootiga ee kale ee kula nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo dowladda dalkan kenya iyo hay-adda unhcr ka codsatay in qaxootinimadoodii dib loo saxo waxaan codsanaynaa maadaama dad qaxootiya aan nahay oo farihii kenyana si macnaha qalada aan ku galnay kadibna qaladkii inaan la saxo aan macnaha qaladkii inaan saxno aan usoo istaagnay nagula ad adkeeyey in macnaha laba sharci qofka bini'aadinka muwaadin ha noqdo ama qaxooti ha noqdo laba sharci aanan laisla haysanaynin marka annaga sharcigii waa nala ka qaaday waan ku celinay dowladda kenya madaxdeeda iyo mas-uuliyiinteeda dadkii sharafta badnaa ayaan sharciga hor dhignay waana la ka qaaday farihii baa nagala bixiyey oo farihii ay naga qaadeen oo wax walbaan macnaha oo xaqa jidka dowladnimada ee nadiifka ahaa loo mari jiray ayaan u marnay si aan qaxootinimadeenni oo nadiifa aan u helno wixii qaladoon galnayna aan dib inaan u saxno marka maxay samsam eh, adoo qaxootiya inay kugu dhalisay inaad qaato sharciga dalkan kenya ee loo yaqaana kibandhaha taasi oo saamayn dhanka qaxootinimadaada ku yeelatay taa iyada inaan celiyo oo macnaha horta aan sharciga aan qaatay kadibna inaan celiyo waxaa igu kalifay maadaama muwaadin kenya u dhashay aanan ahayn qof qaxootiya oo qaxooti originaalo la yaqaana aan ahay marka taasaa igu kaliftay horta inaan kibaandhaha aan miiska saarno oon celino sharciga kenya kadibna waxaan u baahneen inaan helno xaquuqdii aan lahayn hadday rasalminti tahay hadday caafimaad tahay haddii ma- ardayda ama ilmaha aan dhalnay oo wixii macnaha ay heleen xaquuqdoodii si nadaama ay u helaan aaweedaa nagu kaliftay inaan jidka nadiifka annaga aan u dhalanay oo dhalatuugeenna ah inaan marno ma garatee marka caqabadaha ugu badan ee samsam ay arrintan kugu yeelatay maxay tahay wallaahi arqabado badan bay nagu yeelatay aniga ka shaqsi ahaan keligay ma ahan dad saddexda xero ummad badan oo walaalaheega soomaaliyeed ayaa ila mid ah waxay nagu yeelatay cunugii la dhalay ee maanta labaatan jirka ah ee aan wax soo bartay kugu soo noqday oon helin een, wadadii wanaagsanaa intuu dadaalay ardayga uu dadaalay uu shaqaystay kadib hadduu helay een, janis janiskii kama hor leexanayo meeshaad tagto waxaa lagu leeyahay een, manifestkan hore uma soconaayeen naga celi cunugiina cunug macnaha dhalasho kenyaan haysta maaha waa nin qaxootiya annagaaba markii hore qalad ku qaadanay kadibna na celinoo miiska saarnay oo hadda kenya meel noogu bannaan maba jirtaba ee xaqii qaxootinimana cunuga ardayga ah ma haysto oo qof baa waxaa jira cunug baralisa haysto oo tabcaan ah waxaad arkaysaa wadnaha laga haayo intaasoo sana rafaad iyo silca ku noolaa markii mal- macnaha hay-adda inay wax u qabato ay damacdo oo cunugii garab la siiyo oo xaaladiisa la qaymeeyo wuu kugu soo noqonayaa oo meelaan uqodayna malahu calaamad kenya ku saaran saaran baa laleeyahay oo calaamadii kenya waxay nagu noqotay wadnaqabad ay nagu noqotay waxaan ba naga horleexanaynin dad badan baa srafaadsan dad waxaa hadda xarooyinka ku nool oo aniga walaalaheo ila mid ah bishiiba cunug dhiig loo shubaayo wadnaha laga haayo zirias istaagayo bil gudaheeda dhiiggaa dhammaanayo marka dhiigga waa la shubaa keed maalinba dhiigaa la siinaya cunugii caafimaad waxaa lagu inta wax uguma qaban karna dalkuu lahaana dee calaamad baa kugu qataaran calaamadii labadii kunaa la dhiiba kabaandhihiisa qofka hadda waalidkaas ilmaha dhalay labadii kun two thousandkiiu dhiibay sharciga oo laga qaaday oo fare laga qaaday oo cadeen la siiyey oo cadeen labaad la siiyey oo cadeen saddexaad la siiyey two thousandkiiu cadeen qaatay tinkiiu cadeen qaatay sixteenkiiu cadeen qaatay wixii oo warqadoo kenya wada cadeyntii u haystaa wax ka horleexanayana ma laha arqabad waxay noqotay dadkii aan macnaha dhinaca u dhaafaynin marka dad badan baa jira dhibaato fara badan buu nagu hayaa hadday macnaha dhaqaalo tahay hay-adaha intaan u baxno u tagno war maanta musqush way naga buuxsantay bal maanta musqul ha nala siiya ma dhihi karno kaarkaaga waa calaamadaysan yahay kenyaana tahay orod raashinka doonaa lagu leeyahay nineteen ninety two aan soo galnay kabaandhaha la sheegaya waxaan toban sano dhammeen ama sideed sano dhammeen uu gebigeed gacanteena uu ku jiraa gacanteena ninka ha ku jira waxaa laga yaabaaba inaan ku sugto keli iska haysano oon ama warqad yar aan ka haysano ama asagii oo nadiifaba inka aanan haysanin markaasaa lagu leeyahay n waad calaamadaysan tahay dad kaloo waxaa jira arqabad annaga naga sii adag haysto annaga farihii aanba galnay aanba leenahay dadaan farihiiba aan gelin oo haddana saaranoo meesha kaga timidba ama awowgii hale ha alaado ama qusi qalad ha ku galo ama say tahaba haddana waxba isagoon haysanin waa waa ku saaran yahay laleeyahay arqabadda calaamadaha kabaandhaha naga haysato aad iyo aad ayay noo saamaysay noloshay nala qaybsatay wixii cayaal ahaa ee labaatan jir ahaa ee soo waxbartay ee soo dadaalay hadduu waayey scholarship inta u soo baxday uu waayey hadduu nolol kale waayey badahay isku shubeenoo ciyaalka waa dhammaadeen laleeyahay bar ayagaa ka mid ah inta kale ee sheeg ee nolol xumay ku joogaan qaar baa intuu darbi u fadhiisto muqaadiraad iyo qashin uu bilaab nihow noloshaa maxay intaas wax kusoo baraaya maxaa kugu daamgaan waxaana soo baraysa nolosheena adaan noogu dheelay adaana sumcaddeena ku dheelay ee dhaaf kule annagooba dacwo iyo maxkamad ay nagu soo noqonaysaa marka waxaa waa qaxootiga waxaa haysata arqabad aad iyo aad u dhib badan oo aad iyo aad u dhib kuwaasi waxay ahaayeen cabdiraxmaan maxamed daahir samsam nuur cumar oo ka mid ah qaxootiyada ay qaxootinimadooda saamaynta ku yeelatay markii ay qaateen ee sharciga dalkani kenya ee loo yaqaana kibaandhaha waxayna noogu warramayeen xeryaha qaxootiga iyo dhadhaab waqooyi bari dalka kenya halka aad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o e da barnaamijka toddobaadlaha ee cawayska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo ay soo kordhisay v o e da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmed nuur maxamed cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salaas ku soo dhowaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga toddobaadka oo aan caawa ku waraysan doono wiil qaxootinimo ku soo barbaaray oo fursadaha waxbarasho ee xeryaha ka jira uga faa'iidaysan waayey si uu u dhiso mustaqbalka caruurta la dhalatay sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan sicir bararka xoogan ee ka jira suuqada xeryaha ee ku aadan maciishadda qotol duruuriga ah oo cirka isku shareertay iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari balse marka hore dhegeystayaal aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka colaadaha iyo dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalka soomaaliya horraantii sagaashamaadkii ayaa sabab u noqday in caruur badan ay waalidiintooda ku waayaan kuwaas oo waayaha nolosha ku wajahay daryeel la-aan saameyn xoogan ku yeelatay mustaqbalka kumanaan caruur ah oo dhibaatada ay ku haleeshay gudaha soomaaliya horraantii sagaashamaadkii cali maxamed isaaq cali jeemis wuxuu ahaa agoon shan sano jir ah oo hoggaan u ahaa qoyskiisa xilligii burburka xooggan oo ka dhacay dalka soomaaliya cali iyo qoyskiisa oo ka soo cararaya dhibaatooyinka xilligaasi dalka ka taagnaa ayaa soo gaaray xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari wuxuuna nolol xooggan ku wajahay xeryaha dhaab si uu u barbaariyo carruurta la dhalatay maadaama uu qoyskiisa hoggaan uu ahaa cali ayaa ka warramaya waayihiisa nololeed iyo duruufaha uu la kulmay anuu waxaa lii dhahaa cali maxamed isaaq waxaan ku noolahay xarabada dhadhaab caqabooyin badan baan la soo kulmay balse gaar ahaan anoo anoo yar dhacdada aan la soo kulmay ilaa hadda maskaxdeyda ma aragtay way ka dabiicad leedahay ilaa hadda markaan soo xasuusto anaa wax iskayga is yar bedelaya camal aan soo xasuusto aan yaan yaan dareemahaya waa tahay cali ugu horeyn halkee baad ku dhalatay oo aad ka soo qaxdeen inta aadan xeryaha dhaab aadan soo gaarin waxaan ka soo qaxnay baardheera tuuladeeda meel la dhahayo warharan la dhahayo aan kasoo kasoo qaxnay waana colaada aan ka soo qaxnay habeennimo abaar iyo colaada laisku darsada wax la cuno lama haysanin dadka xoolaha way kala dhacayaan way kala boobayaan ninkii ruuxi la arkana waa la dilayay tada kalena dadka horta dilmada waxaa usii dheer abaar xun baa lagu jira dadkii xoolaha laga soo dhaca cagabarar bay u dhammaadeen marka dadka ayaga ahaa markaan dhacdada markaas ayada ee dadka aan soo xasuusto anoo yar shan jir aan soo xasuusto macnaha sida hadda ahay iyo markaas ayada alxamdulilah laakiini dhacdo xanuun badan waay dhacdadaas waa tahay caliyow yaa safarkaasi aad ku soo barakacdeen oo dhulkii aad ku nooleedeen kusoo dhaqaaqdeen yaa kugu wariyey qoyskaaga bal noo sharax
qoyskayga ani horta aabahey colka hortiisuu dhintay maba ku soo gaarin anoo yar buu dhintay aabaheyga markaas ayada saddex sano iyo afar sano wax kala jira baan kala garan waayey marka markaan soo qaxanay dhibaatadaas aan la kulmay kabacdi waxaan imaaday dhobley sidii horta kusoo baxnay anagoo oo badan oo ma aragtay hal familin ahayn waxaaway dad badan oo guuto ah marka isku deegaan aan nahay yaan meeshaan imaanay waa tahay fursadihii waxbarasho ee xeryaha ka jiray xilligaa timid ma ka faa'iidaysatay maya kama faa'iidaysan ani galaasfoon ku gaaray galaasfoon ka bacdina waxaan ugu faa'iidaysan waayey ani hooyaday da' bay ku jirtay balse hooyaday markii oo maaragtay ay dacay gaartay weli waa xanuunsatay dhowr iyo toban sano bay xanuunsatay marka ay xanuunsatay hooyaday ani baa garab u ahaa oo gabar u ahaa oo maaragtay biyahan usoo daraayay ani baa u xamaalaayay mar waxaan aaday gaaras mar waxaan aaday nairobi mar waxaan aaday tuulooyinka mar waxaan aaday baadiyahan saan maaragtay nolosha aan u kobciyo oo waalidka maaragtay ani isoo barbaariyey anigana gacantaan ku hayo waa tahay cali waxaad ka warbixisaa shaqooyinkaas aad qaban jirtay si aad dadkaa uga caawiso
intaan shaqadeedu waxay aheeday mar waxaan gadaayay dukaan mar waxaan ahaa wareeji waan ahaa marna waxaa ahaa maqaayadaan ka shaqaynayay markii ugu horreysay awloon waxaan ka shaqaynaya xidig xidig balaasmeel la dhahay oo gaarisaan ka shaqayn jiray waa tahay caliyow xaalad adag ayaa soo martay fursadii waxbarashada xeryaha ka jiray si walaalaha aada u barbaariso ayaad u lumisay ama aada u diisay haatan aaba ayaa tahay bal ka waran noloshaada isbedelka aad dareemayso markaan walaalahay koryo waa guursaday markaas kadib waxaan sameeyey dadkii ani maaragtay koryeen markay hor u baxeen u bateen ayaan guursaday ani barshadeeda waxbarashadeeda waa dhuntay ayagaan u daayay marka waxaan ku codsanayaa bulshada oo hadda aan isla joogno oo harooyinka ku jiraan waxaan ka codsan lahaa ilmihiin ilmaha hala tarbiyeeyo diinta horta marka ugu horreysa hala baro marka ka dambaysana maadooyinku waaye ka hore horta dadkii ani oo walaalihii ahaan markan ayaga oo maaragtay aan nin walbaba oon meel saare a ka bacday aan guursaday haddana ilmaheyga maaragtay haddana wax baraya marka dugsiga sare iyo dugsiga dhexa iyo kuway dhabta maaragtay haddaan wax baraya ilmaheyga dhan waa tahay cali wakti adag kadib rajadaada nolosha iyo mustaqbalka caruurtaada aada u rajaanaysa muxuu yahay inay wax baraan oo aan ku nasto ayaha dambe ayaan yaan rabaa teeda kale annaga kow iyo toban sano waxaan sugaynaa dabadejinaan sugaynaa balse ilaa hadda weli waxba nooma suurtagelin laakiin dad badan oo baxeen wax u suurtogala yaa jirta de allaha noo kaalmayaan leenahay kaasna wuxuu ahaa cali maxamed isxaaq cali jeemis oo aan u soo xuunay qofka qaxootiga toddobaadka oo iigu warramay gudaha xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari saddexdii sano ee lasoo dhaafay sicir barar xooggan ayaa ka jiray guud ahaan dhaqaalaha caalamka taas oo saameyn mugla ku yeelatay dhaqdhaqaaqa nololeed ee bulshooyinka geeska afrika kuwaas oo lagu tariyo dadka ugu saboolsan qaaradda afrika iyadoo maciishada suuqada xeryaha qaxootiga lagu iibinayo qiimihii ugu sarreeyey taas oo saameyn gaara ku yeelatay nolosha kumanaan qaxootiyaha u dhowaan soo galay xeryaha dhaab ee dalka kenya qaxootigan cusub oo kasoo barakacay abaaraha ka jira koonfurta soomaaliya ayaa xilligan wajahaya xaalad adag waxayna ka waramayaan saameynta sicirbaadka ee ka jira xeryaha oo noloshooda ku yeeshay qaar ka mida qaxootigaasi ayaa barnaamijka caweysa uga waramay habkay ugu nool yihiin xeryaha iyadoo badankood ay xeryaha soo galeen sanadihii lasoo dhaafay
faadamo abdiqaadiro jilway kusoo bahane lix hab agoon oo aruur ati wadada ehel ma ila jir walaal ma ila jir cana leewaay mar dhoway imaadi garbahaara deganaay mar dhowa soo gali meesha waxa caawina mihilinba canale iyo iska hamaalide ilmaan hamaalide wax hadda hamaala oo hadda magaalada shaqa ka jirtana ma jiraba kiiligii bariisba boqol iyo kontona la gadee kiiligii sokorna boqol yoonayta afartana la gadee marka waxba miska haysan ilmo aleen qareer iyo waxaasa iska siyoyna iska dhiboysingna caruurtii aw manhaay aade ana leew aabahan ana leewe aabagana inka dhimidi waa tahay bal ka warran markaa een maadaama aadan shaqaynin carruurta ay agoon yihiin sicirbaran xooggana oo jiro saamaynta ay qoyskaaga ku yeelatay caruur agoona iska haysida waxana manhaay ana leeway ehel ma ila jir walaal ma ila jir ana leeway ilmihiin qof waxa inka siyaa mal waxana manhaay iska rafaadsayin ad iska dhiboysan dhar la-aanti cunto la-aanti jiif la-aanti gur la-aan iyo nihayta meel hadda degaaw haysana male waraabigina agtaani ka yeeroy minin la-aana iska ana buush buusha iska jarna guru dhadheeyo dhaqo iska behe oo waxba anhayna raashin inin gooyena boqol iyo kontonga kusoo dhaqay boqolkii kontonka kiilo bariis waxa kale kasa gadadaba malaba wihi kale anjaga oo saliid la-aanta an kariyaba bariiska boqol iyo konton kasa gado haye burkii ka waran burkiina boqol iyo sideetan shilingala ka dhahay kiilihii marka waxa aan hadda iska haysanaba maleba maba gooy karnaba waxaba ma haysana may ka gadaan wax la-aana iska jirta gacantayn walma ka jir jiif la-aan wax la-aana ay marka waa idin saameysay sicir bararkan jiro dhibaata iyo dhib iyo silac iyo qaxar unba ka jirna una hadda wax dheer iska haysan una sheegana male habeenkii iska fadhiin la waagnin bariya guri la-aana iska aan ilmo dhurwaay rafaad ada meel banaan oo dabeel ada iska degana wax buna gacantaayna ka jira male maxamed daahir liidhehe laba haas leya guri la-aan musqul la-aan ilaah waa kuu roon yahay shaqe la-aan nihaayati alxamdulilah marka haaladayno saas eta waa tahay maxamedow sicirbaran xoogan ayaa jiro maciishadii waa la goon la-yahay labahaas ayaa qabtaa bal ka waran noloshaada iyo culayska aad dareemayso noloshii ariiri ka jirta noloshii ariiri ka jirta ariiri hoogle ka jira fiyo baris boori qontong maruy sokorta boori qontong maruyti fiyahi marka wal guy karna male goosaarka mal guy karo ariiri rafaad saas haaladayna maruyti haye bal ka waran qaabka aad u xamaalato iyo dabcan dhaqaalaha kusoo galo qaabka aad ciddaada ugu qorshayso fuundi aan ahay shaqay mahalo maalintii miil lagu shaqeeyo male dhaqaala male rafaad ariiri dhibkas jire
waa tahay marka aad bal suuqa aado oo xoogaa shilimaada aad soo hesho qaabkee baad marka ugu maaraysaa qoyska maadaama aad laba xaas aa leedahay laba laba haasaan leeyahay kiila boqol iyo konton lagado laba boolaan soo hela se dhig dhan umaareyawba ma ogsinyo marka ka wareersinyo haalada saasaya wal jire tokor ma gadid karo bad aana ma iibin karo ariiri rafaad ayaa qabe marka siir bararkana zaai deegna ma hal karno waan cusubnahay ninka suyni male deegnisina ma dhe karno ariirigas nihaaye alxamdulilah shaqena male meel aan ka shaqeeyanona male ariirigas nihaaye
guud ahaan dhegeystayaal halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkeena caawa oon uga hadlay siciro bararka ka jira xeryaha iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka intaan soo afmeerin aan mikrofonka ku wareejiyo saaxiibkay axmed noryagol oo barnaamijkeela daatihinay
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka
intaasi waxaa inuuga dhan barnaamijkeenni caweyska dhadhaabee caaw aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeenna internetka ee soomaaliya at v o news dot com barnaamijka waxaa idinla socodsiinayey anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed sales oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo